amni keliya maaha annagu maamul amniga waxaa dhinacsada mar kastaba cadaalad in la helo oo dareemaa dadka qaarkood cadaalad inay qabs inay haysato cadaalad darro inay haysato laakiin yaa ka saari kara idinkaa ka saari kara kan dariskaaga ee qof kale gurigiisa ka haysta noloshiisa diidan ama dulminayo inuu qori wato inuu ka xoog badan yahay inuu fulaan fulaan yahay idinkaa ka celin kara idinkoo gacmaha is-haystama qof baa idin hor istaagi karta qofka xun cadowga midka aan naxariista lahayn kulligeenna agteenna uu degan yahay laakiin maxay u baahantah oo keliya hal qof oo istaago oo dhaho war aan isu soo baxna qofka aan iska celino wadar'i waaxidna waaxida waala soo maha waxa nagu dhex jiro waa waaxid hal qof aa nagu dhex jira dhallinyaro waxaa la rabaa kacdoonka aan bilaawno inuu meeshan ku istaagin kacdoonka aan bilaawno wax lasaga kacaya keliya maaha waa masiirkeenna waa mustaqbalkeenna waa nolosheenna waa dalkeenna waa horumarkeenna iyo waa waxa idinka aad mustaqbalka taariikhkaga tegaysaan waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan hawshan waa hawl dhib badan masiibadan waa masiibo aan laga soo kabsan karin laakiin waxaa jawaab u ah iyo didiilada idinka muuqato waxqabadka idinka muuqdo iyo in cadowga dhibkaa noo geystay waxaan oga aarsan karna oo keliya waa inaysan mar dambe nagu soo laaban ayagana meel oga soo jeesana